Dabkan oo geystay khasaare hantiyadeed oo isugu jira goobo ganacsi iyo guryo ayaa waxa uu ka kacay gudaha suuqa daawada ee suuqa weyn ee Bakaaraha degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho. Maamulka gobolka Banaadir kan degmada Howlwadaag, dab-demiska shirkadda Hormuud iyo ciidamada amniga ayaa isugu yimid gurmadka deminta dabkan. Mid ka mid ah waaxda dab-demiska ee dowladda hoose Xamar ayaa ugu horeyn waxa uu ka warbixiyay dabkan iyo khasaaraha ka dhashay.
gurmad degdeg aan sameynay waxaan ahay waaxda gurmadka degdeg ee gobolka banaadir aan nahay waxaan kusoo gaarnay abaar waxaa noo soo sheegay abaar waxaa naloo soo sheegay labiiyo tobankii baraa naloo soo sheegay shan daqiiqo gudaheed aan kusoo gaarnay afarta dhinacaan ka marnay waana soo xakamaynay boqolkiiba sagaashan iyo shanna waa soo gebagabaynay hanti yaraa gubatay maahane inta kale waa soo badbaadinay boqolkiiba boqol ilaaha ku maadsan waxaana sameynay difaac weyn aan sameynay difaac weyn aan sameynay hanti badanaa badbaadinay haddana waan ku guulaysanay alxamdulilah boqolkiiba sagaashan iyo shanna waa duminay waana ku guulaysanay dhan kalena guddoomiyaha degmada howlwadaag bashiir cabdi maxamed ayaa dhankiisu ka warbixiyey dabkan khasaaraha uu dhaliyey isaga oo sheegay ugu dambeyn in lagu guulaystay demintiisa bismi illah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sal allahu calayhi wasalam inna illah wa inna ilayhi raajicuun dabku wuxuu ka kacay suuqa bakaaraha gudihiisa qaybta daawada waxaan ilaahay uga mahad celinaynaa hal guriga ku koobnaaday laakiin wax oo khasaare nafeeda kama dhicin wax khasaare nafeeda kama dhicin laakiin hantiya ku baaba'day marka dabkuna koronta uu ka kacay insha allahu tacaala haddana waa lagu guulaystay damdamiyo dhowr dukaan waaye waa aragtaa kow laba saddex albaabinta waaye dhinac kalena saddex albaab waaye laakiin waa hal boos maasha allah shirkadda hormuud iyo gobolka banaadir labadaba gurmad xoog lay sameeyeen bulshaduna waa samaysay ilaahayna waa nagu guuleeyey in dabkii laga adkaado halkii guryaa lagu koobay dhowr dukaanaa ku gubatay oo hanti ay tiilay laakiin waxna khasaarna feeda ma jiraan dababka ayaa si weyn ugu soo laalaabta gudaha suuqa bakaaraha magaalada muqdisho ee caasimadda dalka waxaana inta badan dabka oo kan ugu dambeeyo sababay korontada sida ay sheegeen mas-uuliyiinta goobta ka hadlay